bismillahi raxmaan raxiim aada baan ugu salamayaa shaqaalaha iyo maamulka kulligiin xaaladda galmudug waxay ahayd caalam iskaba kacsan baryahan dambe khilaafyada baa ku batay marka noocaana ka dhacay waxaana sababa khilaaska dowladda dhexe iyo dowladda aad bana waxaan nabanti waana in la joojiyana aan ugu yeerana khilaafyada iyo qodada ka soctay meesha waayahay madaxweyneha wuxuu ku baaqay in xamar maanta ay ku beegnaed afar labaatanka madaxda galmudug ay isugu yimaadaan walow garabyada madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweyne xaaf siyaabo kala duwan uga hadleen xaafna uu ka biyadiiday oo dowladda hafskeeda ku eedeeyey burburinta maamulka galmudug arrimahaasi ma laisdhihi karaa waa kuwo weli sii xoojinaya khilaafkaas
waa laisdhihi karaa walaalow runtii arrintaas aad baan ola xunahay soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah oo runtii in muddaa la baari goobayay haddana waxaad moodaa federaalkii in siyaasada darteed waa sababka sii noqonaya fidmo cusub iyo waxaan loo baahnayn oo mataqaanaa fidmo kala ah waxaad leedahay madaxweynaha yeeritaanka uu u yeeray madaxda maamul goboleedyada waa sifo sharciga ahayd inay codsiyaana way ahayd hadday marka ajiibi waayeen oo diideen taa waxay ka dhigan tahay in kala sarreyntii ay diideen iyo isxukunkii nidaamka federaalka ha ahaada nidaam baahsan haddana macnaheedu federaali dadka dalalka federaalka ah waa la isxukumaa waana la kala sarreeyaa awaamirtana waa la kala qaataa marka aad fiiriso dastuurka waddanka u yaala cutubka shanaad waxaad arkaysaa in dowladda dhexe ay xukunto dowlad goboleedyada halka dowlad goboleedyaduna ay xukumaan dowladaha hoose marka haddii awaamirtii hay-adaha federaalka la diidahayo runtii waa nooc kala xumo ah anigu melihii filla soomaaliya ama madaxtooyada soomaaliya ama dowladda dhexe ama dowladda dhexe ismelihii boqol kiiba boqol ay saxan yihiin tana waxay ahayd khilaafaadyada jira inta la iskaga imaado oo madaxda qaranka dacwadooda la ajiibo in halkan muuse lagu falanfeeyo lagu kala baxo oo cidi gaardara ay garkaga qaadato saasay ahayd laakiin haddii hay-adaha federaalka ah ay diideen dowlad goboleedyadii oo dowlad goboleed wax kala noqdeen waxaa soo baxaysa marka in soomaaliya xal loo rabeeyaan xalba inaan jirinin runtii
waayahay markii aan fiirino dhinaca baarlamaanka ee galmudug laba garab weeye dhuusamareeb iyo cadaado iyaga laftirkooda hore way u sheegeen in xaaf xilkii ay ka qaadeen sidoo kale baarlamaanka laftirkooda khilaaf ka dhex jira arrimahaasoo idilqaab noocee ah lagu xallin karaa markii laga yimaado dowladda federaalka laakiin galmudug maxay see ku xallin karaan arrinkaasi khilaafka galmudug wuxuu la xiriiraa khilaafka dowladda dhexe sababtu waxay tahay nooc oo magaaladana meesha way ka muuqataa haddaad ogtahay haddii kaleba madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya labaduba waxay ka jeedsadaan galmudug marka la fiiriyo oo waa laba madaxweynahuna wuxuu ku abtirsadaa degmada cabudwa prime ministerkuna wuxuu ku abtirsadaa degmada buur marka waxaad arkaysaa haddii madaxdii qarankii ay iyagu xumaan gaareen oo saami waayeen madaxweyne xeef labadii ka horseysay madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudadihii baarlamaankii oo iyagana labadaa degma kasoo kala jeeda cabudwaaq iyo eelbuur inay la sifan yihiin xubnaha dowladda dhexe marka waxaasoo dhan dan ma aha soomaaliya khilaafkaa wareeriyey khilaafkaa sidaan u galay waxaan u baahnay in waktigan xaadirka la joogo in la kala amar qaaso sax ma aha inaan dhahno dowladnimaan u baahan nahay haddana dowladnimada oo ah amar law and order waxa la yidhahda kala dambeyn in haddana la kala dambeyn waayo waa ceebdarro weeye runtii sharciyan waxaa ku xaqiijinaya guud ahaan wadankan dowladda federaalkaabaa xukunta dowladda federaalkana waxaa la dhahaa hay-adaha federaalka ah waa baarlamaanka oo wakiilada shacbiga ah iyo aqalka sare oo ah wakiilada dowlad goboleedyada marka haddii aad fiiriso communicadii laga tusaaray kismaayo wuxuu dhahayay waxaan joojinay wada shaqayntii dowladda dhexe oo markaa noqonaysa inay wada shaqayntii baarlamaanada aqalka sare aqalka ay joojiyeen noqonaysa inay joojiyeen mataqaanaa golaha wasiirada wasareyntoodi marka waa wax laga fiican yaha wey marka waxaa loogu yeeri lahaa si soomaaliya ay ay dowlad u yeelato in loo baahan yahay waktigan xaadirkaa in lakala amar qaato oo dowladda dhexe ay ka amar qaataan dowlad goboleedyadu dowlad goboleeda marka ayaguna sii xukumaan dowladaha hoose oo sidaas nidaamka lagu shaqeeya